أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorkaroon weeraro qorshaysan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta oo ka kala dhacay qaybo ka mida wilaayaadka baay iyo shabeellaha hoose askarta dowladda federaalka xabashida etoobiya oo lagu eedeeyey in ay xasuuq ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka amxaara ee waqooyiga dalka itoobiya xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan oo ka soo horjeestay qorshaha maraykanku uu ku doonayo in muslimiinta khaza lagu barakiciyo lana soo dejiyo waqooyiga soomaaliya dowladda ridada turkiga oo mar kale ka hadashay qorshaheeda ku aadan boobka khayraadka dalka soomaaliya kooxda riddada soomaaliya oo sheegtay inay ka go'an tahay la dagaalanka maamulka riddada ee axmed madoobe xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka labada dhinac maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool oo tartan qur-aan akhris ah u qabtay ardayda madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaasi بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faah-faahsan weeraro qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellaha hoose yaasir maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya geesyada tawxiidka ka howlgala wilaayada baay waxay maanta howlgal qaraxa ka fuliyeen magaalada baydhabo mujaahidiinta ayaa howlgalkaani qaraxa si gaar ah uga fuliyey garoonka magaalada baydhabo waxayna la beegsadeen ciidamo etoobiyaan ah oo ilaalinayay garoonkaasi waxaana jira khasaare cadowga gaaray dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay qaybo ka mid ah deegaanada wilaayadaasi ka fuliyeen howlgallo kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah oo lala beegsaday askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta howlgalka hore waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee raboorka degmada baraawe waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka cadow dibile ee hoostaga degmada afgooye qaraxa ayaa haleelay mid ka mid ah gaadiidkii kolonyada isla goobta ayuuna ku basbeelay waxaana bakhtiya dhaawac ku noqday askartii la socotay gaariga la qarxiyey sidoo kale shabeellada hoose howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhintay hal askari oo murtad ah shan kalena waa ay ku dhaawacmeen howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose waxay imaanayaan xilli labadii maalin ee lasoo dhaafay dagaallo culus ay ka dhaceen duleedka degmada buulaburte ee bariga wilaayada hiiraan waxaana dagaaladaas allah filligii dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan sagaashan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah askarta dowladda federaalka xabashida itoobiya ayaa lagu eedeeyey inay xasuuq ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka amxaara ee waqooyiga dalka itoobiya ugu yaraan afar qof oo shacab etoobiyaan ah ayaa la sheegay in la dilay kadib weerar ka dhacay deegaano hoostaga waqooyiga shaawa ee gobolka amxaarada ee dalka itoobiya siday ilo xog ogaala u xaqiijiyeen warbaahinta dalkaasi weerarkan oo sida la sheegay lagu beegsaday guri ay degnaayeen dad shacab ah oo ku yaala deegaan lagu magacaabo zembo ayaa waxaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen ciidanka xabashida itoobiya wakaaladaha ku hadla luuqadda amxaariga ayaa lagu sheegay in duqayntan lagu dilay dad rayid ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur waxaa sidoo kale muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ay muujinayeen guri dhoobo ka samaysan oo burburay halkaas oo ay isugu tageen dadka deegaanka warbixin ay bishii nofembar labada kun afar iyo labaatan soo saareen ururka amxaarada ee dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in wax ka badan boqol weerar oo loo adeegsaday diyaarado aan duuliya lahayn laga fuliyey gobolka amxarada tan iyo markii dowladda etoobiya ay bilowday howlgallada militari ee ka dhanka ah kooxaha fallaagada amxarada bishii agoosto labada kun saddex iyo labaatan weeraradan ayaa warbixinta lagu sheegay in ay sababeen dhimashada in ka badan kun iyo laba boqol oo qof oo rayid ah iyadoo ay suurtagal tahay in tirada dhabta ah ay kasii badan karto sababo la xiriira xayiraadda isgaarsiinta ee gobolka ka jirta tan iyo sanadkii hore xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa kasoo horjeestay qorshaha maraykanka uu ku doonayo in muslimiinta khaza laga barakiciyo lana soo dejiyo waqooyiga soomaaliya cabdikariim sheekh cumar furre oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ee somalilan ayaa si adag uga hor yimid qorshaha uu gaal donald trump ku rabo inuu ku barakiciyo muslimiinta reer khaza una kaashada maamulada riddada ah ee ka jira gobolada waqooyi ee soomaaliya xildhibaan furre oo sheegay inuu ku hadlayay afka golaha dhawaaqiidda guurtida somalilan ayaa ku baaqay inaan la oggolaanin garabna lagu siinin donald trump hindisaha uu ku rabo inuu ku barakiciyo muslimiinta reer falastiin isagoona xukuumadda cirana uga digay arrinkaas islamarkaana ugu baaqay inay ka jawaabto sidoo kale furre waxa uu ishaaca ka qaaday in aanu jiri doonin shakhsiyaad ka tirsan maamulka somalilan darajada uu doono ha heestee oo donald trump ku raaci kara barakicinta dadka reer khaza ee dhagraha loo maleegayo barnaamijkaasina uuna noqon doonin mid dhinacooda suurtagal ka noqon kara xildhibaankani waxaa kale oo uu ka dhawaajiyey in mashruucan lagu barakicinayo muslimiinta reer falastiin aanay marnabo yeeli doonin xitaa haddii dalalka maraykanka yuhuudda ama dalal kaleba ay yidhaahdaan dal madax bannaan ayaynu u aqoonsan doonaa somalilan waxaana uu bulshada ugu baaqay inay ka dhiidhiyaan rabitaankan guracan ee magaxumada u soo jeedaya bulshada ku dhaqan waqooyi galbeed ee soomaaliya waa ka lagu hamiyey maanta in dhulkeenna la yidhaahdo dad muslimiina oo dhib lagu hayaa loosoo loo soo raraya ama intii lasoo barakiciyo mar laba arrinkaa waxa wey halaga hadlo anuu afkii guurtidaan ku hadlaya xukuumaddana waxaan uga digayaa jamhuuriyadda somalilan ee cusub inkastoonan ka filayn waxaasoo kale waa in laga jawaabo waxa weeye shacabka reer somalilan ee lagu qiyaasay lix milyan tiro ahaan dhammaan wada muslimiin baynu naxnu min almuslimiin xukuumadda ama wasiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo hal qof oo ummadda muslimiinta ee halkaa degan ee la doonaya in la barakiciyo hal qofoo ku raaci kara marraba ma ogolin anu afkii golaha guurtida ku hadlaya marraba kama ogolaan karno mashruuca haddii loola yimaado oo ama maraykan ha yidhahdo aqoonsi baa idinku siinaya ama cid kaleba ha tirahdee ama yuhuudda ha tirahdee iyagaa iminka yidhi innaga dhexdeenna maa laakiin waan ka digayaa marraba arrinka noocaas ummadda falastiinna xaq bay inagu leeyihiin ah inaan difaacno innagoo somalilan joogna oon dhaqaale ku difaacno ducaa ku difaacno awood iyo hub iyo wax walba ku difaacno laakiin mar raba in gaal lugta loo qabto arrintan jawaab deg deg ah laga bixiyo iyagaa iminka warkan haatufkee shaydaanka hayna soo dhex dhigay laakiin maxaa inagu waajiba waa inaan tusno iimaankeenna iyo taqwadeenna oynu ilaahay kaga cabsanno arrimaha qaarkood inaan laynagu tagin gaaladu waa nijaas inama almushrikuuna najs waa cadow furre waxaa kale oo bulshada soomaaliyeed oo ugu baaqay in ay ka feejignaadaan oo marnaba aysan wax saameyn ah ku yeelan hadallada hadaaqa ah ee ka soo yeeray gaal donald trump ninkan gaalka ah ee lunsan waayo waa nas waa kristan kristankuna wala daaliina wey walan tardaa canka alyahuud wala nasaara xataa tatabica millatahum waxaan ku baaqayaa gaalkaa kibreya iska hadlay warkiisu wax lowxu saamayn ku keeni karaa ma jirto ummadaha muslimiinta ee khalkhalka hadallada noocaasi ka soo baxaya afka waxa weye reer xisbu shaydaan horta inayna saamayn wuxuu carabaabay xildhibaankan ka tirsan golaha dhawaaqiidda somalilan in qabyaaladda iyo nacabsiyaha la dhex dhigay ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed ay ka mid noqotay asbaabaha uu gaal donald trump ugu dhiiraday in dalka soomaaliyeed uu ka dalbado inay gacan ku siiyaan barakicinta walaalahooda muslimiinta ee reer falastiin innaga dhexdeennaa nacab isu naqaan maanta oo qabyaalad qowlan oo qarmoona weliba soomaalida aad bay u dishootay oo nasiib darro wey waxa weeye gaalku markuu dadkan arkay ayuu suu doonay samaynaya war naxnu min almuslimiin in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdaamakum hoos baynu u soconnaa gaalku markuu arkay dhibaatooyinka muslimiinta dhexdooda ka taagan ayuu wuxuu doono samaynaya qooqaya waxaan leeyahay khaasatan soomaalida intaaf soomaaliga ku hadasha anoo maanta la hadlaya waa nasiib darro hubka laysku guranayo qabyaaladda qarmoonkaa dad qowmiyad wada dhalatay wey soomaali shantaa soomaaliyeed maanta waxa weye maxaan kuraa lakala qaybiyey ilaa iyo hadda wax jawaaba kama soo bixin dhanka xukuumadda dabadhilifka ah ee uu hogaamiyey cabdiraxmaan ciro oo ku aadan dalabka donald trump ilaa iyo hadda wax jawaaba kama soo bixin dhanka xukuumadda dabadhilifka ah ee uu hogaamiyey cabdiraxmaan ciro oo ku aadan dalabka donald trump balse maamulka ay shahaadoladirirka ah ee puntland ayaa isaga aqbalay kuna dhiiraday inuu soo dhoweeyo ajandayaasha madaxweynaha maraykanka ee barakicinta muslimiinta reer falastiin isbuucii lasoo dhaafay ayay ahayd markii donald trump uu soo jeediyey hindise lagu barakicinaya muslimiinta reer khaza islamarkaana xukuumadda washington ay go'aansatay inay dadkaasi si xooga ku rarto islamarkaana ay dejiso dalka morocco iyo waqooyiga soomaaliyeed gaar ahaana deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada riddada ah ee puntland iyo somalilan dowladda riddada ee turkiga oo mar kale ka hadashay qorshaheeda ku aadan boobka khayraadka dalka soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warkan inoo faahfaahinaya wasiirka cusub ee batroolka iyo macdanta kooxda riddada soomaaliya murtada daahire shire maxmed iyo dhiggiisa dalka turkiga ayaa kulamo ku yeeshay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga labada mas-uul ayaa ka wada hadlay howlgalka shidaal baarista ee uu soomaaliya ka wado markabka orug rais oo ay leedahay xukuumadda ankara taasoo usoo xidxiidanaysa xayuubinta kheyraadka waddankan wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah ee dalka turkiga albarslan bayraktar ayaa shaaca ka qaaday in uu markabka org rais uu dhameeyey boqolkiiba konton cilmi baarista sismites ee badda soomaaliya sidoo kale waxaa lagu waramayaa in labada dhinac ay ku heshiiyeen inay bilaabaan hanaan cusub oo wada shaqeyneed oo ku saabsan macdanta soomaaliya iyadoona markaan dowladda riddada ee turkiga ay u hanqaltaagayso daabulshada kheyraadka macdanta noocyada kala duwan ee ku duugan dalkeena markabka laga leeyahay dalka turkiga oo lagu magacaabo orog rais ayaa ku soo xirtay dekadda magaalada muqdisho bishii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay isagoo ku andacoonaya inuu baarayo islamarkaana sahamin ku sameynayo shidaalka soomaaliya balse xaqiiqdu ay midaasi ka fog tahay kooxda muqdisho iyo mid ankara ayaa ku heshiiyey sidii dalkan ay uga boobi lahaayeen si wadajir ah weliba harcad ah kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay inay ka go-an tahay la dagaalanka maamulka riddada axmed madoobe xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka labada dhinac casaam carafaad warkan haynoo sii faahfaahiyo mursad cabdulaahi fartaag oo ah wasiirka amniga kooxda riddada soomaaliya warbaahinta kula hadlay muqdisho ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo axmed madoobe fartaag ayaa sheegay in dagaalkii ka dhacay magaalada raaskabooni uu soo qaaday axmed oo duulaan ku ahaa ciidamada uu sheegay in halkaasi ay geeyeen balse dagaalkooda ayay halkaasi dib oga gorteen markii dagaalka uu dhacay wuxuu intaasi raaciyey in weli ay u qorshaysan tahay kooxda riddada inay la dagaalamaan axmed madoobe uu ku tilmaamay inuu yahay nin ka fallaagobay nidaamka xasan gurguurte madaxweynihii wakhtigiisi dhacay ee axmed maxamed islaan ahaa oo dowladda soomaaliya ku amar diiday diidayna maxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa fikirka dowladnimo inuu qayb ka qaato waa kii ku duulay oo saddex boqoloo kilomitir raaskambooni ciidanka qaranka ee isteellaha calanka watay ugu duulo ugu tegay halkaas eedaysana loo qoray dembiilaa loo qoray waad ogtihiin wax muxuu aha idinku celin maayo oo waa wada haystaan idinkaa warbaahinta ahaa halkaasaa madaxweynaha amar uu ka bixiyey ayaa waxaa la yidhi ciidanka soomaaliya looma tababarin inay wiil soomaali xabad ku ridaan dib uga baxa ka gurta waad ogtihiin kun iyo xoogaa ciidan ah oo soomaaliyeed haddii dagaalkaas foodilis gelin lahaa waad ogtihiin meeshaas wixii ka dhici lahaa ciidankanagii asagoo bad qabo ayaa xamar u yimid dowladnimada waxay ku jirtaa in lasoo hoggaansamo axmed waa fallaagoobay dowladnimadii wuu ka baxay qarankii buu aqoon waayey wuxuu ku duulay dowladda soomaaliya iyo ciidankeedii waa la iska dhicinaya axmed in inta raacda hadduu la yidhaahdo dhanka kale waxa uu ka hadlay mursad fartaag dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada baardheer ee gobolka gado isagoona eedda dagaalkaasi dusha ka saaray axmed madoobe inuu ka dambeeyey wuxuuna ku eedeeyey in axmed madoobe maalmihii lasoo dhaafay abaabul dagaal uu ka waday degmooyinay ka mid yihiin baardheere ugu dambayntiina maamulka islaamiga ah ee degmada tieglow ee wilaayadii islaamiga ee bakool ayaa tartan qur-aan akhrisa u qabtay ardayda madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaasi cabdiqani maxamed ha inoo faahfaahiyo warbixinta warkan إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
waa munaasabad heerkeedu sarreeyey islamarkaana lagu tartansiinayay ardayda madaarista qur-aanka kariimka ee magaalada tiyeglow kaas oo muddo toddobaad ku dhow ka socday masjidka jaamaca ee abubakar sidiiq ardayda ayaa ku tartamayay shan iyo tobanka juz tobanka juz iyo shanta juz ee qur-aanka kariimka waxaana munaasabada kasoo qaybgalay culimo mas-uuliyiinta maktabka dacwada iyo midka jamciyadda qur-aanka kariimka ee wilaayada waxgarad waalidiin iyo boqolaal kale oo qeybaha dadweynaha ah qaar ka mid ah culimadii iyo waxgaradkii munaasabada kasoo qaybgalay ayaa kalimaadkan madasha ka jeediyey walaalayaal dadka muslimiinta guud ahaan mayba waajibsho aha ini kitaabsho ilaaliyaan difaacadaan anjihaadaan andhammadaan naftiyo iyo nafiisto kabiyaan walwalba oo qaali ah ini kitaabka alle ku qaalisinyo ogaadaan ini maarnay haddiiba kitaabka alle nololiyo ka dabaqan ini walwalba maaragtay ilaahay adduunyadiyo aakhiradiyo ini an hagaagaso oo liibaan adduunyadii aakhirada ee fidaarayni siyaw aaminan iska kaaladan dadka muslimiinta ah kheyrka badan leh kitaabka alle ini la koryeela insuran mujaahidiinta ah gayaadidii onka korayta iyo meelo onka hoosayta una hata la noolna badhinteendhahayto inuuna garab surugnan yaa waajibniya walaalayaal ilaahay maale subxaanahu wa tacaala ina haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur-aankunkan ama dadka hanuuniyey tii oo markaa toosnaanta badan ahayd waa dad aan toosnaanka badan badadka hanuuniya qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamay marka kitaabkaasoo kitaabka la baradahayo laka tartamahayo hadda markaa linfadhiyo munaasabadiis wiiniyowji linfadhi marka fadlka qur-aanku isleemika madaha rasuulka sal alih wasalam way beeray fadlu lqur'aani calaa saa'iri alkalaam ka fadli illaahi calaa khalqihi qur-aanka fadlkusa leeyihi calaa saa'iri alkalaam ku fadl badan yihi maylatoo eya ka fadli illaahi calaa khalqihi walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaam shay walku fadl badan mala ragaaw tan haddaba culimmadaan inku sheekoytiyo kulankuun haddu kulansagnaan rasuulkan calayhi salaatu wasalaam meel inku sheekoyey dad kulumaaw ma jaraan guri ilaahay guryaal shay kumadha oo ilaahay kitaab shay akrihayaan inniis darsiyaayaan ilaa hoo jaraanba sakiiniya kadagaasare rasuulka calayhi salaatu wasalaam xasalooshiya kadagaasa raxmada ilaahay ha daboolas malaa'igda ha xeeraraas ilaahayna subxaanahu wa tacaala waybaa husey ka husey fii man cindahu malaa'igdu soroodiis aadan yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana ka husee walaalayaal waybaa dardaarmaane ardayta ini dadaalka dadaalka daraan waalidiinta dadaalkii hadda dadaaleen ini dadaalka sii daraan macallimiinta dadaalkii hadda ku muuqday ini dadaalka ka daraan ugu dambeyn waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey guud ahaan ardaydii kaalimaha sare ka gashay tartanka waxaana xusid mudan in si gaar ah loo abaalmariyey hal madraso oo ardaydeedu galeen inta badan kaalimaha ugu sarreeya warkii duhurnimo akhyaarta aynu jecelnahayo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aanu ku leenahay aaladda internetka waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkan mid mid ka la mid ah oo dib mar kale aan ugu kulanno ayaa noo madan inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu